الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب في المزارعة wuxuu baab yahay isla beerashada oo cilmigii beeraha ayaynu ku jirnaa iyo beertii laga shaqaysanaya wixii xalaalaya wixii xaraama waxyaabaha qaarkood in lagu wada shaqaystaabaa xalaala qofka hantiilaha iyo xoogmaalka waxyaabaha qaarkoodna waa xaraam taas aynu arki doonaa can camri bni dinaarin qaala samictu bna cumara yaquul waxau ihi camar binu dinaar waxaan maqlay cabdillaahi bni cumar oo odhanaya maa kunnaa naraa umaanaan arki jirin bilmusaaracati ba'san waxa musaaracada la yidhaahdo umaanaan arkaynin dhibaato xataa samictu jeeroon maqlay raafica bna khadiijin asxaabigaasoo yaquulu odhanaya ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nahaa canha nebigu wuu diiday ibnu cumar baa yidhi wuxuu ihi asxaabigaasaa cilmi igu soo kordhiyo wuxuu ihi nebigu musaaracada wuu diiday fadakartuhu litaa-uus baan u sheegay qaala lii markaa waxau ihi ibnu cabbaas faqaala wuxuu ihi daawus qaala libnu cabbaas ibnu cabbaas baa igu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama lam yanha canha nebigu muu diidine walaakiin qaala wuxuu yidhi la an yamnaxa axadukum midkiin inuu maal siiyo ardahu dhulkiisa oo uu yidhaahdo iska beero khayrun waxay uga fiican tahay min an ya'kuda calayhaa inuu dhulkaa ka qaato kharaajan macluuman maal la yaqaano ama manfac la yaqaano inuu ka qaato waxa uga wanaagsan inuu idhaahdo iska beero marka isaga laftiisu xadiidkan ibnu cabbaas daawus ka sheegay ma nahiyayo sida awlaha ee wanaagsan buu sheegay laakiin axaadiista nahiyaysa waynu arki musaaracadu waxa ay tahayna marar badanna waynu soo arki doonaa xadiidkan soo socdaana wuu sheegaya nin beertuu leeyahay ninka kalena uu beeraya oo xoogguu isagu leeyahay dabeedna waxay leeyihiin waxa aada ku shaqaynayso waxaad ku shaqaynaysaa wuxuu noqonayaa beerta waxa ka soo baxa barhkii ama rubacii ama saddex meelood oo meel dee raashinkaa beerta ka beer haruurkaa iyo arabakidaa iyo ka beero wixii inooga soo baxa uluf qaado ama waxa uu leeyahay qaybtaa wixii ka baxana adaa leh dhinacan wixii ka baxana adaa leh labadaba waa la diidayoo muran baa ka imanaya iyo isqabsi can sacdin qaala wuxuu ihi kunnaa waxaanu ahayn nukrii kuwa kireeya haddii aanu ansaarta nahay alarda dhulkaanu qof ka kirayn jirnay ka shaqeeya bimaa shay baanu kaga shaqayn jirnay ayaanu kaga kirayn jirnay cala sawaaqii saaqiyadaha biyomareenka oo min azarci saraca saraca ka baxa biyomareenka adigu qaado shaqaalahow wamaa shayna qaada sacida bilmaa ay jaraa bilmaa biyaha la qulqula oo minhaa saraca ka mid a saraca qaybtiisa biyaha raacda ee meelaha si gaara isaga baxa waxaa jira qaar la yidhaahdo xamiilaatu sayl oo daadku iska qaado koonayaasha ka baxa sida haramahoo kale marka sacida bimacnaa jaraa bilmaai minha min azarci saraca wixii markaa halkaa ka baxana adigu iska yeela waa meel gaala la tilmaamaya waa halkii lagu reebayay qofka shaqaalaha ah fanahaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama can dalik nebigu arrimahan wuu noo diiday wa amaranaa wuxuuna faray an nukriyaha inaanu dhulkii ku kirayno bidahabin aw fida dahab ama lacag lacag caddaana ku kireeya buu ihi dhulka ninkii aan walaalihiis dhulkii ammaanaysiinaynow ama maal siinaynow lacag qaado beertiina ninkaasi ha kirayso taasaa u muran yar عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج أصحابي أوحا ويدي عن كراء الأرض بالذهب والورق نلقي الله كراية باره والذهب إيا العقل قات كاش فقال وحر لا بأس بها لباتكم اجرتتا والنبي قوفا صحي إنما كان الناس ضدك وحي أهايا وقتي هرئ يؤاجرون كوا كرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي وحي كرين ترين بما شيء كرين على الماديانيات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع صدح لا شيء إلا الشيء وحيالها كصاب حي وحكو كرين ترين ويرن ترين شقالة وقاضة انتا وحي كصهرين على عليه marka maadiyaanaadku waa masaayirulmaa biyuhu meelaha ay qulqulaan etakaari baa la yidhaahdaa beerta meelna waa moos taagan meelna waa god raashinka lagu rido marka meelaha godan weeye aqwaalu ljadaawil jadaawishuna iyaduna sidoo kale aqbaal aqbaal ljadaawil jadaawilkuna waa meelaha taagan uniyana laga yaaba takaarigu dee inuu maadiyaantkuna meesha godanayta jadaawilkuna meelaha taaganayihiin sidoo kale aqbaal qubulun aqbaal waa jamcu qubul waa wejiga xaggan biyo ay ka imanayaane buurta xaggeeda weeya aqbaalku jadaawilkuna waa meeshay ka soo gelayaan beerta marka halkaa taagan iyo iyo halkan godan iyadoo la yidhi unbay ka dhigantay maadiyaanaadkuna halkii taagnaa hooseeyo godnaa biyuu marayeen jadaawilkuna halkii taagnaa soo jeed xagga buurta xigto aqbaalkiya iyo waa ashyaa min azarci sarca qaybo ka mid a oo la yidhaahdo dee ama wax qaado un thulu rubuc ama meelo ka mida waxa ka baxa marna waa wixii soo baxayay qadarka midna midna marna waa meeshaa wixii ka soo baxayay arrintu markay caynkaa tahay fayahliku haada wayaslamu haada wayaslamu haada wayahliku haada muranka waxa keenaya waa kaa fayahliku haada kanaa baaba'aya kan ayaa baaba'aya la siiyey ninka shaqaalaha ah wayaslamu haadaa kanaa nabadgelaya wuu leeyahay ninka beerta leh ama sidaa cagsigeed wayaslamu haadaa kan shaqaalaha wixiisaa nabadgelaya wayahliku wayahlaku haadaa waxa markaa baaba'aya wixii qofka shaqaalaha ah marka waa isku cagsi dee inta badan waa laga yaabaa wixii dee inuu marna daadku bato oo meesha godan wixii ku jira ay qurmaan marna waxaa laga yaabaa roobku inuu yaraado oo meesha taagan wixii ku yaalay baa-an kolka dee kii beerta lahaa wuxuu odhanaya war meesha adunbaa beertee maxaan anigu ku qabaade ilaa adiga waxaaga waa ka nabadgale ama kan kalea wuxuu odhanayaa de anigu maanta waxaan beerayay sanadka o dhane ma adunbaan beerlow kuu beeraya waxba mahayo dee xoogaygii me walam yakun linnaasi kiraam dadku kira may lahayn ilaa haadaa kaa mooyaane waxay wax ku kiraysan ku kala kiraysan jireen berigaa ay ku maali jireen sidaas ahayd falidaalika sidaa daraaddeed baa zajara canhu nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam murankaa daraaddeed fa amaa shayun madmuunun macluumun falaa ba'sa bih fa amaa shay in fa amaa fa ama alkiraa bishay in shay lagu kala kiraysto madmuun la damaanad qaadayo la yaqaan kooban oon muran lahayn macluum la ogyahay falaa ba'sa bih dhibaata kuma jiro dee lacag keen lacagtii dee wax dhan wey waa wax la yaqaano dee muran ka imanay qofkani wuu ku galay dee marka sidaa uu sheegay baa sax raafic ibnu khadiij عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال وحر أبي الذهب والورق ما ذهب كي العقد ميا وحل الديدال أو كرينيا فقال وحر أما بالذهب والورق فلا بأس به لا ذهب يلعق معناه إن كاش لو كلا كريستي العق عطانا دباتكم تشرتئه وحل الديدال وحي كصوب حين لو كلا كرينيا casharkan oo dhan intiisa hore saasay u badan musaaracadaa la diiday isla beeritaanka ah baabun fi tashdiidi fi dalik aad baa loo sii adkeeyda can saalim ibni cabdillaahi bni cumar anna bna cumara kaana yukri arda cabdillaahi bni cumar dhulkiisa wuu kirayn jiray waxaa ka soo baxaya barhkiibuu ku kirayn jiray nin habari dhashay halma dhaafi waayo asxaabtii ugu xadiid badnaa buu ahaa xokaynii nebiga ka ag dhawaa sunnihiisa ku dadaalaya buu ahaa haddana masaladani way dhaaftay cilmigeedu xataa balaqahu jeeray soo gaadhay ana raafica bna khadiijin alansaariyi xadad saxaabigii raafic bnu khadiij la odhan jiray ee reer ansaareed ayaa wuxuu sheegay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana yanhaa can kiraa'i lard inuu nebigu diidi jiray dhulka in la kareeyo waxaa ka soo baxa lagu kareeyo falaqiyahu cabdullaahi cabdullaahi baa isagoo xaq doonayuu la kulmay faqaala wuxu uhi ya bna khadiij waryana khadiij waa asxaabigii ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض ومحاد كشاكتي دول كان لك لكرينيو أما لكريسانيو نبي حديث كلا لي هذا كشاكتي بل يور قال وحول رافع لعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحول جوابي سمعت عمي آه عمي لبضيدي أدير بان مغلي وكانا وحيا قد شهد بدرا bederna way xaadireen oo rag odayaalahoo looga qaateenahoo xulkii asxaabtaabay haayeen yuxadithaani ahla daar dadkan xaafadda degan bay u sheekaynayeen ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa can kiraa'i alard labadaa oday saasaan ka hayaa inuu nebigu dee dhulka diiday kirayntiisa lagu kireeya waxaa ka soo baxa barhki marka waxa weeyaan saddex asxaabi oo kale warinaya ibnu cumar can raafic an أعمامه قال عبد الله با وحر والله بان كدارت لقد كنت وحنا أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد النبي وقت النبي وحنا أن الأرض تكره إن دول كلا كرايو ونقى لكن ده قرطن حديث كان يصاب حياة من النبي والشيغان بانا خير دعي وانا قرني لكن برقي وروان قرني إلا كرين شري ثم خشي عبد الله وحو كعبصد أن يكون إنو النغضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث متسع سبونيسية في ذلك مزارعة شيئا وح حديث النبي سع سبونيسية حق الدنباء حديث مركي الدنباء الشيغي كاهر النسخي أياء كبقضي حديث كاسو لم يكن علمه ابن عمران أغين war waa intuu nebigu sheegay xadiid aanaan ogeyn sida kan la sheegayba fataraka kiraa lard dhulka kirayntiisiibuu iska daayay uu ku kiraynaya bibacdi maa yakhruju minha waxaa ka soo baxaya qaarka can sulaymaana bni yasaarin ana raafica bna khadiijin qaala kunaa nukhaabiru calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nukhaabir waa faacala min almukhaabara ama aan idhaahne min alkhabr meeshaa la idhaahdo mukhaabarada dhulkiioo lagu kireeya waxaa ka soo baxaya barhkii ayaanu isticmaali jirnay wakhtigii nebiga fadakara wuxuu sheegay ana bacda cumuumatihi ataahu camun cumuuma adeeradii qaar ka midii inay u yimaadeenoo labada oday uu sheegay faqaala wuxuu yihi bacdigaasi waa xagga lafdiga ictibaaru laf macnuhu jamca wey laakiin dee lafdigiibaa cam ah ayaa cumuumo ah فقال وحو الشيخ بعد قاسبان لا يهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لنا كان نافعا الربو نودي ذي نبيه كان لنا نافعا كان نافعا لنا أرين الدوية أنو أركينين أن نحكم عاشين أن نحكيه لينو نبيه نودي ذي وضواعية الله ورسوله أنفع لنا ilaahay rasuulka in loo adeeca la adeeco laga tala qaato oo waxay diideen la daayaabaana noo nafci roon wa anfacu sii nafci badan waa tawkiid lafdiya anfacu lanaa wa anfacu macnaha wuxuu leeyahy nafci adduunye iyo mid diineed way kala duwan yihiine annagu waxaan u yara arkayna mukhaabarada in la iskaga ceeshi karo xoogaa calafa laga helayo kolka shaqaale kuu shaqeeya ee beertaadii uu raashinkaaga soo saaray waxna qaato laakiin in diinta la raaco ilaahay rasuulka la adeeco anfacu lanaa dee taasunbaa noo cala furan markaa taasina waxay tilmaamaysaa inqiyaadka iyo hogaansamidda asxaabtu ay waxayga u hogaansamayeen siduu dhaqso badnaa qulnaa waxaan wamaa daaka arrintan aad sheegaysaa waa maxa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam marka asxaabigu wuxuu yidhi nebigaa wuxuu yidhi man kaanat lahu ardun waar imikaba qofkii beer lahow meel dhula falyasrachaa aw falyusrichaa akhaahu ha beerta ama walaalkii ha maal siiyo falyasrachaa isagu ha beerto min baabi zarc aw falyusrichaa min baabi asraca akhaahu laba mafcuul bay qaadanaysaa marka horena mafcuul keliya ama walaalkii ha maal siiyo oo haydhaa iska beero ama isagu ha beerto walaa yukriha ayuu dhulka ku kiraynin bihuluin walaa birubcin walaa bidacaamin musamma hulu waxaa ka soo baxaya saddex meelood oo meel waxaa ka soo baxaya rubucii iyo raashin midna ayuu ku kirayn xataa raashinka kaleed odhanaysa aniga raasinisiyo adugu beero ka daah marka sidaasuu nebigu mukhaabaradii u joojiyey u sii adkeeyba nahyiga adag buu ku dhuftay عن رافع بن خديج قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر أرب رسولك رداية كان يرفق بنا نو دبعين شرو نو نفسها أرنا أن يرى إن لنا كهيني وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا إلهي رسولك إن لقد طلقت هذا نو رفق ينحريس يدبع سلام بدر dunyada dabac yar waanu ku hayniyo nafs yale laakiin diinta dabaceeda ka sii qiimo badan nahaana nebigu wuxuu noo diiday an yasraca axaduna inuu midkayo dhulka ku beerto inuu beerto ilaa ardan dhul mooyaane yamliku raqabataha uu iska leeyahay aw maniixatan ama mid maalah yamnaxuhaa yamnaxuhaa rajulun nin uu siinayo macnaha ay wuxuu nahiye waxa weeye an yasraca axaduna midkayo inuu beero ardan dhul inuu beero ayuu noo diido dhul ha beerin buuri ilaa ardan yamliku raqabataha macnaha mustatnihi mustatnaa minhugii ayuu mustatnaa minhugii maqan yahay nahaanaa an yasraca axadunaa ardan midkayo inuu dhul beeraa buu noo diiday oo mustasaaminugiyo maxduuf ilaa ardan dhul mooyaane yamliku raqabata uu iska leeyo haddaad dee leena beero aw maniixatan yamnaxuhaa rajulun ama mid dhul la maal siiyey isagu ma maal bixinayo midaad leedahay beero ama meel lagu maal siiyey marka taa macnaheedu waxa weeyaan kii kiraynayeyna waa loo diiday kii kiraysanayeyna xadiidkana ka hadlay kaa horena axaadiidta horena kii kiraynaya baa la yidhi ama beero ama dadka maal sii xadiidkanina waxa uu leeyahay kii isagu beeri lahaa shaqaalaha ahaa waar ama dhulka lahaw ama ha lagu maal siiyo laakiin bibacdi maa yakhruju minhaa waxaa ka soo baxaya barhkii waxbaha ku ceesh inaad wax ku qaadato waa duruq kala duwan iyo alfaad kala duwan buu xadiidku kusoo noqnoqday markaa madaahibta qaarkood haba baneeyaan laakiin adilo badan baa halkan isugu dhacdayoo sida jumhuurtu qabaan baa la raacaya adilada xoojinaya can usayd ibni duhayr qaala wuxu uhi jaaءanaa raaficu bnu khadiij faqaala ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yanhaakum waar nebigu wuxuu idiin diidayaa can amrin kaana lakum naafica arrin wax idiin tari jiray oo u arkayseen inuu wax idiin tarayo ayuu nebigu idiin diiday وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن إلهي رسولك أدعلان بانا إذن كفي عن الدنيا يرى انتفاع سنيسان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل الحق حقل بيرتا لا محاقلة نواس لبير شده محاقلة يا مزارعة يا مخابرة انتو بوايس كمت واتل الديدي وقال مركا النبي قوحو يدين man istagnaa can ardihi qofka dhulkiisa ka maarma falyamnaxa akhaahu walaalkii ha maal siiyo beera ha yidhaahdo aw liyadac ama ha iska daayo ka kiraynta uu kaga kiraynaya waxaa ka soo baxaya عن أبي جعفر الخضبي قال بعثني عمي أذيرك إذا إدري أنا وغلاما له أنيق إيا إنا نشقيني إلى سعيد بن المصيب تابعي جليل كأه عالمك أبو ناظري قال وحول فقلنا له وحان كن لسؤال بلسوي دي شيء بلغنا عنك حديث نقصه كاقاري في المزارعة يتعلق في المزارعة oo ka waramaya isla beerashada bal noo sharax qaala wuxuu ihi kaana bnu cumara cabdillaahi bnu cumar horta wuxuu ahaa asxaabtii wax ka warinaya ibnu musayib laa yaraa bihaa ba'sa beligii hore dhibaato umu arki jirin oo isagaaba beerihiisa dadka kaga karayn jiray waxaa ka soo baxaya barhkii xataa balaqahu can raafic ibni khadiijin xadiid ilaa uu asxaabigaasi xadiid ka soo gaadhay فأتاه مركاسو ابن عمر يم رافع فأخبره رافع بأشاغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتى بني حارث وله مدينة دقنار هير بني حارث يوم من الأيام ويم فرأى زرعا وحو أركي راشن كبحي في أرض الظهير إنك الظهير لا يراد الكيس ديرتي سراشن ونأكسر كبحي ونبو ساوي فقال وحو ما أحسن زرع ظهير وباب التعجب شيء عظيم أحسن زرع ظهير زرع ظهيرات بو وناك سيها شيء وين با وناك بري ونك سنعي سفي عنا سنة كان بيرتي ظهير سفي عن بو بحر قالوا ليس لظهير ما يملها بين هذين رجيو جوابي أصحابته سرعا ولا سنة دركيسو نكي ظهير هذا قيد مله قال مركان النبي وحولي أليس أرض الظهير أليس الأرض أليس أرض الظهير هذه الأرض ودول كي بيرتي الظهير ميانا هين أنوني كاسانا كانوا أقاني قالوا حيلا فلا ولكنه زرع فلان بيرته وحلا الظهير سرعنا وحله من كله ما مقعاب مركاسو شراح دون مقعي سمي شيئين أصحابي قال مركا النبي وحول يسقى الله الله غير ظهير iyo qoladan la socotay isku ardaa yihiin khuduu zarcakum warudduu calayhi nafaqa khuduu zarcakum sariciinnan qaata meeshiina ka baxay idinkaa leh warudduu calayhi ninkan beertayna waxaa u celisaan annafaqata maalgelintiisa annafaqa wixii kaga baxay ee shaqo leh ee biyo leh ee firidii leh wixii kaga baxay ha loo celiyo ha loo qiimeeyo marka haddii caqad faasidi uu yimaado dee nin waliba wixii uu lahaa buu leeyahy nin waliba wixii uu lahaa caqadku waa la kala ceshanaya marka ninkani lacagunbuu lahaa maanta sarac ma leh lacagtii qaado dee waxna muu qasbinee shubha ayaa meesha jirto shubhatu dariiq wuxuu islaa waddo sharciya maro way isla rogtay waxaagiiba xaasil kuwa ka dhaqaaji qaala raaficun baa wuxuu ihi fa akhadnaa zarcanaa waradadna ilayhi nafaqa beertii iyo sarcii ka baxay annagaa yeelanay waa beernin beeray isagiina waxaa la imisaa ku baxay intaa dhaqaaji qaala saciidun waxau yidhi isagu riwaayadiisan ku dara oo nebigu uu sheegay afqir akhaaka aw akrih bidaraahim ama waaba haddii la yidhaahdo markaas xadiidkay la sii socotaa isagu muu kala caddaynina أفخر أخاك أو أكره أو أكره بالدراهم ولا لك مال سيه أما العاك أكره وركو انت سكسور ريا من أفقر الظهر أي لك كاني فقار كوحوها لفها الطوتك دبرك مركادية تشير ريرميجين وحيلين إسكاشي كلا ددوانو uu ka mid yahay beer in la ismaal siiyo ama xoolo in la ismaal siiyo la ydhaha soo maal ilaa intuu gurayo waxaa kaley leeyihin waxa la ydhaha gaadiidqaad gaadiidqaadku kanaa qoyskani markuu guurayo awrta dadka kale mubaax bay u tahy waa la siinayaa iyadoo heeriyeysan ama cadaysimo ah markaa tan oo kale waa gaadiidqaadki min afqara dahrahu awrkiibuu gaadiid qaad siiyey oo dhabarkiisa siiyey si u rarto ayay ka timid oo marka waxa weeye amnix akhaaka minxa usii walaalkaayo maal sii beerta ama daraahim kaga kiree laakiin lama ogola kiraynta aada ku kiraynayso wixii ka soo baxay barhkii وحديث وحوجينيسو تنهى عن المخابرة والمحاقلة والمزارعة عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ما عن أفرادنا كدر استقنا مزابننا كدر صدح دي مقع هريريس وقال وحر إنما يزرع فلان إنما يزرع ثلاثة صدح أنبا وحبيران كرا معناها صدح با وحبيران أيه oo beerashadoodu xalaaltay wey ila dad badan oo kala wax beero si cawajo wax u beera marka inama yazra'u thalathatun zar'an mubahan wa halalan sara halala saddex qof baa loo ogoliyay rajulun lahu ardun fahuwa yazra'uha nin isagu dhalo dhulle oo isagu beerta ورجل منح أرضا ينن دل مال سيه فهو يزرع maa munixa wuxuu beeranayaa dhulkii layidhi beero ee la maal siiyey waa laba wa rajulu istakraa ardan bidahabin aw fida iyo nin dhul laga kireeyayoo lacag laga qaaday saddexdaasa xalaala laakiin waxaan khusuumada iyo qadliga iyo qararka iyo khilaafka uu ka imanaya ee la xidhiidha qaybtaa beero taagga beero hoosta beero wixii ka soo baxa aniga intaa isi adugu شافاترقاس وهري باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ودلكي أو لغو بيرتو iyadoo aanu fasax bixinin cidii lahayd marka halkaa dee beerihii la milkii karo ayaa aynu ka aragnayoo ummadda islaam diinta islaamku waa diin dhexdhexaada wakadalika jacalnaakum ummatan wasada hantigoosina maaha hanti wadaagna maahae labadaasee udhaxaysa waxna waa la wada leeyahay waxna waa la kala leeyahay noloshuna sidaasay ku macaanta marka waxyaabaha la wada leeyahay buu ka mid yahay daaqa iyo dhirta iyo dhulka bannaane xoola daaqeynka waxyaabaha la kala leeyahay buu ka mid yahay meesha uu qofku guri ka dhisanayo ama khudrad iyo raashin ka beeranayo ee aan caws ahayn meeshii wixii waa inuu tacab galaa oo la maalgeliyaa ama dhisme lagu maalgeliyaa ama lagu maalgeliyaa beer markaa qofkii intaa u yeelanaya saa daraaddeed baynu idaafada tabliiga ah ka arkaynaa beertiisa beertiisa baa inagu soo noqnoqonaysa taasoo uu tacmiirtaa uu camiray ku milkiyayo iyo iqdaac siin la siiyey marka meesha waxaa ka baxaya wixii ay shuuciyaddu odhan jireen qof wax lahiba ma jiraba ee wax walba xaqalcaam weeye for state ama dowladdaa leh iyo wixii la odhan jiray nimankii burjuwaasiyiinta galbeedka qofku dhowr qofuun iska qaadanayaan dalkao dhan bay iska qaybsanayaan inta kalena shaqaale iyo dabadhilis ama daba socodun iyaga u noqonayaan aasuu islaamku udhexeeya meel walba waa wasat haddaba hadduu qofkii iska beerto dhul cidi leedahay oo qof milkiyey can raafic ibni khadiij qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi man zaraca fii ardi qowmin qofka iska beerta dhul cidi leedahay bikayri idnihim iyagoon u fasixin falaysa lahu min azarci shay-un sarca waxba kuma leh kii wax beeray waxa uu beeray waxba kuma leh walahu nafaqatu wixii uu kharashkiisii buu leeyahy kaga baxay oba lala saayiraya horena waxaynoo soo maraynay walaysa licirqin daalimin xaq xidid daalimi xaq ma leh marka waa ti laga jarjaray marka labadan qowlba ayaa dee culimada waa laga jarjarayaa iyo waa loo celinayaa nafaqadiisi labada xadiidba waynu haynaa kolkaa dee mid baa ictibaartiisu yeelan karaa oo hadduu qofkani shubha haystay idraa'ulxuduuda bishubahaat baabkeedii oo kale in qofkii markaa lala saayiro dabeedna la yidhaa kharashkiisii ha loo celiyo iyo hadday si adkaato gar cadaawo la marayo wax shubhaa uu haystayna aanay jirin in la yidhaha fujiso ama gooso si kale waa la odhan karaa waxaa lagu jamcin karaa ikhtiyaarka in la siiyo saaxib alard qofka dhulka leh oo la yidhaahdo dee saracani waa ka baxay oo nin baa iska beertay ama meeshaadii daara ka dhistay jagooyinkaaga miyaa lagaa fujiya cagaftaa la mariyaa mise wixii baad u celin doontaa marka ikhtiyaar buu yeelanayaao dee hadduu idhaahdo war ninku aad buu u shaqeeyey khayr laas iyo wanaag baan u sameeyey xagga dambe e bal anaa u celinaya waxba yaan la fujinin daartana waan u celinaya dhulkana waan u celinaya raashinkii ka baxay dee waaya u tiri baa la leeyahy hadduu idhaahdo iga fujiyana waa laga fuji tartiibtaasaa loo wadi waaya markaa waxyaabaha lagu jamcin karo labada xadiia midna uu yidhi kharashkiisiaa loo celiyey qof midna uu yidhi alaga fujiyo saas weeye waana iska badan tahay akhiiran beeraha malaa kuma badne horta jagooyinka iskaga badantahay iska qabsadayaal iska dhistaa iyo iska dhistayaal iskadaa ku soconaya inay badan yihin baabun fi lmukhaabara muxaaqalo iyo mukhaabaro iyo musaabano iyo musaaraca عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة صدح ذبو اسكمت بينين إيوه والمزارعة كدر والمعاونة أي هل كان لسعط المعاونة وفي لفظ وحكتشير بيع السنين إبكي سنة له وعن الثنيا نودي ثنيا استثناء waraqasa fi lcaraayaa buu fasaxay markaa istinaha iyo hore aynu usoo marnay baycu siniin mucaawamaduna dee waa sanadihii markaa in dee waxaanoo haddana sanada sanado waxyaabaha ka soo baxaya sanado in wax lagu wada beerto oo aan la garanayn abaari iyo barwaaqo waxay noqon doonto can jaabir bni cabdilaahi qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ilmusaabanati musaabanadana min azabni ay dafci bay ka timayn soo nid dafci lianna fiiha tadaafuc bayna alcaamili waalmaalik isriixriix baa ku jira iyo wax iska dhacs waalmuxaaqalati wa can ithunya istinihi istini waxa weeye waxay waxaasaan kaa iibiyey intaa mooyaane waxay waxaan kaa iibiyey shaygan baan kaa iibiyey ilaa bacdan barh mooyaane ilaa an yuclama in la garanayo mooyaane macnaha waa istinihii oo lifaaq la socdo wanaha wuxuu diiday cani thunyaa wixii aada iibinaysay inaad wax ka soo reebto ilaa an yuclama in la og yahay mooyaane wixii aad ka soo reebtay marka waxaad ka soo reebtay haddii la ogyahay dhib ma jiro waxaad tihi boqolka kartoone halkaa yaala sagaashan baa kaa waan kaa iibiyey boqolkaa ilaa toban mooyaane waana wax isku mid ahoon waxba isdheerayn dee tobanunbaa dhinac loo dhigaya sagaashan buu iibku ku go-ay bay ka dhigan laakiin hadduu idhaahdo boqolkaa kartoon waan kaa iibiyey ilaa qayb mooyaane maa huwa albacd barhku waa kee waa lam tuclam lama garanin ma labaatan baa dee goodhow waxa weeyaan far baa ii taagan bacdi baan idhi unbuu leeyahayo wuxuu odhanayaa lixdan kanna wuxuu leeyahy me siddeetan baan doonayo waaba isqabs isqabsina lama doonayo dadku inuu kala shaqo tagaa la rabaa kala socdo marka istini waxaa la ogolaan karaa haddii uu macluum yahay waxaa lasoo istinooday can zayd bni haabit qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can ilmukhaabara qultu waxaan ihi wama almukhaabaratu malmukhaabarada io tacriif qaala wuxuu ihi an taakuda waa inaad qaadato alarda dhulkiibaad qaadanaysa ood ka shaqaynaysa binisfin aw huluin aw rubc ama nus baad ku qaadanaysaa ama ulu ama rubc saddex meeloodoo meel weeye uluku rubcuna waa afar meeloodoo meel dhulkiibaad qaadanaysa waxaad ku qaadanaysa macnaa waad kiraysanaysa wixii ka soo baxa inaad bar yeelato ulu yeelato rubc yeelato tacriifkaasuu saaray waxaa daba jira wax loo yaqaano isagana waa ficlu linayn mufaacalada wixii la odhan jiray fii cilmi tasriif waa ficil laba dhinac ka yimaada xagga iyo xagga waxaanoo mufaacaladan oo dhimi marka qayb baa jirta laga soo reebay oo aynu hore usoo marnayoo bayculcaraaya buu ahaa ama labadii raashin in laysku iibinaya kii qoyanaa iyo kii qalalaa waxaa laga soo reebay caraaya qaybtan iminka aynu maraynana waxaa laga soo reebay mid la yidhaahdo almusaaqaat waana ka baabkani ka warramayo baab lmusaaqaat oo isagu jaa-isa musaaqaadkuna dee waa ila suqyada waraabintiibaa hayde waa isla waraabin beerlihii waxa uu leeyahy beerta waraabiyo ka shaqeeyo hagaajiyo wixii ka soo baxa dee barh qaado marka iyadu maadaam mukhaabaradaa iyo waxyaabaha musaaracadaa daliila diideen kana daliilku fasaxay dadku wuxuunay dabagelayaan daliilka wixii la diidayna ka hadh wixii la fasaxayna waa la fasaxay waa la ogolaanaya si kale haddaynu dhigno waxa ay musaaracada iyo afartaa magac la xidhiidheen raashinkii beeraha sida beerbiyoodkii oo kale ee firida ahaa ee quudkaha la cunayay musaaqaadkanina wuxuu khusaynayaa nakhiishii iyo karabkii ama geedtimireedkii iyo iyo bahalkii iyo cinabka geedkii cinabka labadaa in laga wada shaqaysto weeyo qofna uu leeyahay dee beertii qofna uu leeyahay shaqadii si kale haddii loo eego kaasi waxa uu la xidhiidhay wax dee aan jirin oo beer cad baa loo dhiibayay oo aan waxba ku oolin gacmo madhan baa markaa la isula iimi laakiin kani waa meel beeran oo dhirtii way beerantay nakhiishii way beerantay karamkii wuu beeran yahay waa dhirta ka shaqaynteedii iyo waraabinteedii oo dee dhirtiina way muuqataa rajadeeduna way badan tahay inay wax inay midhahaas waktigaa ka soo bixi doonaan marka asbaabtaasoo nooc furuuqa ayaa u dhaxeeya musaaracadii iyo mus- iyo musaaqaadka can ibni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay caamala ahla khaybara qoladii yuhuuddii khaybar waxa uu ka shaqaysiiyey bishadri maa shay barhkiibuu ku shaqogeliyey yakhruju ka soo bixi doo soo bixi doona oo min hamarin aw zarcin hamar iyo zarc hamarkii waynu garanno waa midhihii beeraha midhihii macnaha geed geed naqiishiyo ka soo baxaya karamka waa timirtii iyo cinabkii hamarka zarciina waxa weeyaan raashinkii hoose idan markaa musaaracadii tajuuzu idaa kaana tabacan lilmusaaqaat bay shawaaficdu sida ay leeyihiin baa saxa khilaaf masaladaha ka jiro oo musaaracadii zarcin bay ka soo baxday marka haddii musaaracadu ay raacayso oo ay dabagelayso musaaqaadka waa saxanta oo waxay iskaa ay isticmaali jireen dhirtan waaweyn ee cinabka iyo geetimireedka dhexdoodaa sarac lagu beerayaa digirtii iyo raashinkii la cunaye shaciirkii iyo xindadii iyo ayaa lagu dhex beerayaa dhirta waaweyn marka ciddii ka shaqaynaysay labadiiba waa ka wada shaqaynaysa idan markaa musaaracadii iyo mukhaabaradii lasoo diido halkanba oo zarcin ku sheegan dee waxay maanta la socotaa musaaqaadkii bay la socota marka musaaqaadku sidiisii u bannaan yahay musaaracadiina markay maca almusaaqaat way bannaantay عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر يهودي خيبر لقى حريي وحودي بي نخل خيبر وأرضها يقوى الارتباء بيران يدول كيديبا ووحي مركب بنبنان لبيري دورو دول كاننا ودول يقو بريقي هوري أي بيرانو أي قودين عيالشيس إيا نخيشيس نهجاتيان إيا قلعدي وحورن laakiin dee kolka ilaahii dadkiiyo dunyada lahaaba diideen ayuu ilaahayna fasaxayn laga faramaroojiyo markaa maalm daqiiqado kooban ama saacado kooban ayaa arinku ra'san cala alcaqib isu rogayoo nimankii hantiilayaashahabaa shaqaale noqday iyagaana sidaa saxeexay oo waxay idhaahdeen aragnay in dhulkii lala wareegay garanay haddaba shaqaale un ma noqonaa dhulka annagaa idinka xariifsanoo waa ka xadiidka soo socdaa tilmaamayo sidaan u beeri lahayn uma beeri kartaan shaqaalo badanna uu idinkaga baxaya maslaxaddiina idinkoo eegaya ma beernaa waxa ka soo baxayna ma kala qaybsanahaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ila masaalixda muslimiinta la eegayay dantooda calaa an yactamiluuhaa inay kaga shaqeeyaan min amwaalihim biamwaalihim xoolahooday kaga shaqaynayaan macnaha beerihii beertii waxaa le muslinka nakhiishiina muslimiintaa leh iyaguna biamwaalihim mintu waa bimacna alba oo waxay soo qaadanayaan qalabkii irfidii iyo gaadiidkii lagu qodayay iyo majarafadihii iyo faashashkii iyo biamwaalihim xoolihii iyagaa wata inagu dhulkii iyo waxaynu ku wareejinay waa laga wareejiyo haddana lagu wareejiyo le shaqaale ka noqda iyaguna markaa qalabkii bay yeeshay wa ana lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu yeelan doonaa shadra hamaratiha midhaheeda kala badh hala beero wixii ka soo baxana qaybiyo badhna qaata idinkoo shaqaale ka ah badhna muslimka usoo shuba nakhiishii iyo dhulkii iyo waxoo dhanna muslimiinta aleh can ibni cabaasin qaala wuxu uhi iftataxa macnaha daliiladii musaaqaadka wey musaaqaadku inuu bannaan yahay can ibni cabaasin qaala wuxu uhi iftataxa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam khaybara buu furay washtarada lahu washtarada wuxuu shardi ka dhigay ana lahu alard ana alarda lahu dhulka inuu yeesho isagoo muslimiinta horkacaya wa ana kula safraaa wa baydaa may xagga hore ay ku cadfantay ishtarada wuxuu shardi ka dhigay ana alarda lahu dhulka inay inuu yeesho isagu wala yahuudi yeelan wa wa kula safraaa wa baydaa iyo wax kasta oo caf ama cad inuu nebigu yeesho tarawaaweyn baa lagu qoraya hallo wixii lacagah ee ama caddaana ama hurdiya dahabkuna dee waa huruud sidaynu aragnay baashan kale ee lacagta la idhaano waa cadcadaan alfidatu albaydaa lacag cad iyo wixii dahab ee cad ama oday ha haya ama islaani ha haya ama qasnad ha ku jiro ama amaaha ku maqnaado waa soo tirinaysa markaasaa soo tirinaysa maalintaasaa shaarubaa dhulka loogu xidha yahuudi layidhi wax alla waxaad casaan iyo caddaan leeday keen qaala ahlu khaybar balaaya weydantooda way yaqaanaa waxay idhaahdeen naxnu aclamu biاlardi minkum war dhulka annagaa idinka naqaanaa dhulku waa dhulkayagii sida loo beeraanu naqaanaa faacطinaahaa annaga nagu wareeji calaa ana lakum nisfa اtamara walanaa nisfu idinkoo qaadan doona midhaha kala badh annaguna aanu qaadan doono waxaanu soo saarna kala badh nina dhulkuu leeyahay nina xooguu leeyahay fazacana wuxuu sheegay ibnu cabbaas annahu nebigu acطaahum calaa dalik inuu yahuud dhulkii siiyey sidaa ku siiyey calaa haada shart falamaa kaana markii uu noqday xiina yusramu الnahr markii nakhiisha la jarayay midhaheedii bacaثa ilayhim wuxuu u diray cabdallaahi bna rawaaxa asxaabigii gabayaaga ahaa oo khubarada beeraha ka mid ahaa ayuu nebigu u diray muxuu ugu diray faxaraza calayhim الnahr waxa uu ku sameeyey qiyaas faxaraza wuxuu qiyaasay calayhim dushooda wuxuu ku qiyaasay ilayaa wax loo qiimeynayaae annakla buu qiyaasay saasuu isha u marinaya geed walba uu isoo staagaya uu qoranaya ila waa injineer kadibna uu qiyaas buu ku hayaa midhaha ku yaala wahuwa xaraskaasuu fasiraya aladii kii weeye yusamiihi ahlu lmadiina alkharsh waa afsoomaaliga gimididiiy waxba idhaa qolada markaa dadka waxaasaa la gimidaya macnaa waa la qiyaasaya ka soo qaad inay intaasi ku taalo weye marka kharsi iyo xarsi labadaba la idhaha faqaala markaasaa sidaa intuu u eegay baa wuxuu yidhi fii bih kada wa kada في به واسم إشاره هذه أو هاء التنبيه دي لغا شري أو اسم إشاره صهري هذه بقى هاي مركا هذه هذه لغويو في به في هذه يدو يولاك وحكوت الله بيرتن كذا وكذا انتا ايا انتاسو كينتال او تمرة markaan sidaa u eegay buri sugayn guud waxa ku yaala meeshana la idin kala xisaabtamayo ama qadima ama akhiro waa intaasoo jawaab totalkii buu sheegay qaaluu markaa waxay dhan akarta calaynaa ya bna rawaax war waad nagu farabadisay war yaa ina rawaax war waad nagu farabadisay bay dhahan qiyaasta ah isaguna markaasuuba usoo dhoweeyo faqaala wuxuu idhi fa ana anigu alii bimacnaa atawallaa waliya yalii waxa aan tawalliyey macnaha xil qaadoon mas-uul ka ahay xirza nakr qiyaasta dhirta ayaa aniga nebigu iisoo wakiisho u xil saaranahay wa ucdiikum waxaa idin siin doonaaba nisfa aladii qultu intanaan sheegay barhkii markaa idinkasow kolkii hore madala hadduu ku qiyaasay boqol jawaab konton baanu idinka doonaynaa buu warku ahaa waad nagu badisay bay idhaahdeen haddaba kontonka annagaa idin siin buuli meesha waxa ku yaallana waanu qaadan konton baanu lahay idin siiya soomaa na siiya way nagu badan tahay baad tidhaahdeen annagaaba kontonka idin siin buuli baaqigu ha noo soo hadhe ilaa qofku markuu xaggan diido xagga kale u ogolayaad u raacday wa ucطiikum nisfa aladii qult in tiradaasaan sheegaye tiradaa nuskeedna siiya haddaad diideen annagaaba tiradaa aan sheegay nuskii idin siin doono kalsooni baan qabaa waaya qaaluu markaa waxay idhahan haada alxaq kaasa xaqa kaasi wey ka saxdahay wa bihi xaqaasay taquumu asamaau waalard cirkiiyo dhulkuna uu ku taagan yahy qad radiinaa waxaanu raalli ka nahay an na'kudahu inaanu qaadanno biladii qulta kaa aad qiyaastaa aad sheegtay inaanu ku qaadanno raalli baanu ku nahay bayda macnaha wixii shakigu ku jiro haddaad adugu ku hadhayso annagu intaa niskaa aada cayintaan ku qaadan doona marka sidaas weeye faxaraza can ibni cabaasin biisnaadi wamacnahu qaala wuxu uhi faxaraza waqaala cinda qowlihi wakula safraa wabaydaa yacni adahaba walfidata ana adahaba walfidata lahu ay linabiy ayaa qaadan doona can ibni cabaasin ana nabiya xiina iftataxa khaybara iftataxoo bimacnaa fataxa un bay ka dhigan tahay فذكر نحو حديث زيد بشاري قال وحري فحرز النخل وقال فأنا ألي وحأن تولي يا حلقة يا إلى ما هو ألي وفعل ولبا وطاء مارك فاعل كيس فأنا أنو ألي وحأن تولي يا جذاذ النخل جذاذ النخل إنا نخيش صوكره وأعطيكم حنا الإنسين دون نصف الذي ها جذاذ النخل فأعطيكم حنا الإنسين دون نصف الذي قلت بان الإنسين دون باب في الخرش كل كي هرا حال الزبين السوامرين ها حزرة ها عفوا حزرة حرز يا حزرة حزرة markaa bitaqdiimi zaay zaada in la horumariyo marka xasrigii waxaa la mida kharsigii can jaabirin anahu qaala wuxuu uhi afaa allahu can jaabir anahu qaala wuxu uhi jaabir ibna cabdillaahi afaa allahu calaa rasuulihi khaybara wadankii yuhuudda laga xoreeyey khaybar la odhan jiray buu ilaahay u soo reebay ilaan ilaahay baa qur-aanka ku xusay fii suurati alxashr وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآية فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يجي وحكدا كما كانوا سلا يهايان قالوا ولي بهالك يدقنيد دا مركي لقلا وريقين لو داي وجعلها بينه وبينهم waxau dhulkii ka dhigay mid dhulku u dhaxeeya iyaga iyo isaga baynahu wa baynahum oo dee dhulkii nin la iyo nin nin macnaha xoolii la iyo nin xooggii leh fabacasa cabdallaahi bna rawaax fakharasa fakharasaha calayhim markaasuu qiyaasay iyagiibuu ku qiyaasay iyaga dushoodaa lagu leeyay wixaan la qiyaasa weeye alkharsu calayhi waxay ka dhiganta intoo la qiyaasay ayaa qadarka qiyaastaa qofka lagu yeelanayaa waa loo qiimeeyey bay ka dhiganta fakharasaha calayhim wuu qiimeeyey iyagaa lagu dul qiimeeyey can jaabir bni cabdillaahi yaquulu kharasahaa ibnu rawaaxata arbaciina alfa wasq afartan kun oo awr buu ka dhigay afartan kun oo awr awrkiina wuxuu qaadaa ka soo qaad afar gadbadood dee laba liidmadoobe laba jawaano waaweynba beriga hore hareeraha laga saari jiray boqol kiilo iyo boqol kiilo marka laba boqoloo kiilo buu awrkii qaadaya laba boqoloo kiilo baa markaa lagu dhufanayaa afartan kun waa meel lagu dhargay wey gaal fadhiyi waayo waa laga dhargay wazacama markaasaa wuxuu sheegay zacama matiyat lkadib bayna qolada luqadu waa erayo loo isticmaalo beenta laakiin bimacnaa akhbaro bay noqotaa marar badan marka beenta loo isticmaalo waxa wey zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu laakiin halkan bimacnaa akhbara wey zacama wuxuu sheegay ana alyahuuda lamaa khayarahum ibnu rawaaxata markuu doorgeliyey akhaduu tamara iyagu midhi bay qaateen wa calayhim dushoodana waxaa markaa cishruuna alfa wasq oo labaatan kun oo ratirar baycii buu ahaa marka lawaaxiqdiisii weeye tanina bayca waxyaabaha sii raacaya ilaan iib iyo way iminka iyo ijaaro way kala duwan yihin ijaarana waa kiro iibna laakiin iibkiibaa marna toosa marna si dadbana marka wax la kala kiraysto manfacaa la kala iibsaday marna cayn iyo shaydaa la kala iibsaday marna dheef marka haddii iminka aad qof wax ka kiraysta macnaheedu waxa weeye inaad kamaad iibsanin shaygii laakiin dheeftiisiibaad ka iibsatay marka dhinacaasay beec ka tahy laakiin berdoo qaar badan oo lawaaxiqul bayca saynu soo sheegnay ayaa jiro oo raaci doona un baabkan oo fiqal mucaamalaad lagu dhex sheego baabun fii kasbi lmucallim mucallimka dadka diinta baraya iyo qur-aanka wax soo saarkiisii adduunye uu soo saaruu ka shaqaystay xalaal mati mushqaayaddu mucallimka qur-aanku qaadanayaa ma xalaal baa mise ma aha mucallimiintii baa loo soo galay marba mid baa loo galay markii hore tijaartiiba ahayd waaya can cubaadata bni saamit qaala wuxuu uhi callamtu waxa aan baray asxaabigaasaa odhanaya naasan min ahli sufa qolihii ahlu sufa la odhan jiray dad ka mid ah ayaan bara ayaan baray alkitaaba waalqur'aana qoraalkii iyo qur-aanka qoraalkii dabcan waxaa jiri kara dee qof qur-aankii yaqaano qoraalkii garanaya laakiin qur-aankiina waan baray fartiina waan baray faahdaa ilaya rajulu minhum qawsan raggii ahlu sufaha ahaa nin ka midabaa qaansay siiyey ahlu sufuna niman waxayaba maahayn qaanse iyo leeb iyo waran iyo gaashaan unbay siteen iyo kitaab kitaabun yahdii wa sayfun yaxmi kitaabkii dadku ku hanuunayeen iyo hubkii lagu ilaalinaya hayaanba adduunyadana waxay dhahan dad kalaba iska qaata dee seeftii uu hayay buu mucallinkiisii siiyey ilaan markaa hagrasha ma jirta hayn baa ka sida ah faqultu waxaan idhi buhi anoo isqancinaya oo qaadanaya sayftii laysat bimaal marka horeba dee wuxuu aaminsan yahay oo nebiga uu ka maqlay inaan wax lagu qaadan karin qur-aanka marka isagoo isqancinaya wuxuu idhi oo cashar isu dhigaya laysat bimaal tani xoola ma aha waa hub marka iska qaado wey wa armii canhaa waxa aan ka ridi doonaa leebabka fii sabiili illaahi caza wajal jihaadka ayaan ku geli doonaayo dee leebkuun baan ka ridiiyo rasaasta mushkilad ila waxba laga cuni maaye laaatiyana haddana wuu fadhihi waayo wuxu uhi laaatiyana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan u tegi oo aan u tegi fala as'alannahu waan weydiin doonaa waan weydiin doonaa qur-aanka waxaanaan ku qaatay bal xalaalnimadiisa faataytuhu nebigaanu yimi sala allahu calayhi wasalam faqultu yaa rasuula allah waxaan rasuulka ilaahayow ahdaa ilaya mee rajulun ahdaa ilay qawsan ninbaa qaanse isiiyey miman kuntu ucallimuhu alkitaaba waalqur'aana marka haddii dee mubtadaha loo diidi jiray nakiro waa mawsuuf walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam yufid marka fiihi lifaadah macnaha waxay ka dhigan tahay rajulun miman kuntu ucallimuhu alkitaaba waalqur'aana ilaya ahdaa ilaya qawsa marka xagga dambe ku sifaysan yihi rajulu nin baa ahdaa ilaya qawsan qaansaysiiye ninkaasoo miman dad ka mid ah kuntu aan ahaa ucallimuhu mid bara alkitaaba waalqur'aana qoraalka iyo qur-aanka ardaydii aan barayay ahlu sufaha ahay toddobaateneeyo nin oo waxay ahayn mujaahidiin ahoo masaajidka agtiisu un geli jiray bay ahaayeen marka nin ka midabaa qaansaysiiyey walaysat bimaalin isagiibaa fatwo dhiibaya markaa wuxuu yihi bal hadda bahashaasina dee maal ma ahee wa armi canhaa fii sabiili illaah asxaabigu waa yar jeclaaday qaansada ah wuxuu ihi dee maalna maahee jihaadkunbaa lagu galaa nebiguna markaa si adag buu ula hadloo qaale wuxuu ihi in kunta haddaad tahy niyow tuxibu mid jecel an tudawaqa dawqan in qoorta laguu geliyo qoorgelis min naarin naar ah faqbalhaa qaado qaansada washoo dee qaansada mararka qaarkood sida qoriga oo kale waata xadhigiisa halkan la geliyo qofku markuu diyaar garoowayo qaansadana mararka qaarkoodba marna garabkaa la gashada xadhiggeeda marna qoorta marka haddaad doonaysa buuhi xadhig naara in qoorta lagu lagu geliyo aakhiro dee bahashan qaada buuhi aada qur-aanka ku heshay haddii kalena iska celi dee ma cubaada miyuu qaadan karaya can cubaadata bni saamid naxw hada alkhabar buu wariyey faqultu waxaa ihi maa taraa fiiha yaa rasuula allah marka inaanu fatwada go-aaminin ee uu soo yaro dhigay uun wuu ishaaray markuu leeyahy maal maaha laakiin muu go-aamin maa taraa fiiha yaa rasuula allah maxaad u aragta maxay kula tahy faqaala markaa wuxuu nebigu yihi jamratun waa dhimbiil naaraho bayna katifayka labada garabkaa saaran taqallatahaa oo markaa aad qoorta gashatay aw tacallaqtahaa ama aad ku tacalluqday oo aada iska laalaabisay dee waa naarun beeye oo dee marna xaggan horeay kaaga nabantahy marna xagga dambe marka saasuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa masale khilaafiya qolyaha qaarkood daahirkay qaateenoo waxay leeyihiin dee qur-aanka baridiisa waxba laguma qaadan karo qayb ka midihina waxa ay leeyihiin haddii la gorgortamo ayaanay hagaagsanayn oo qofkua intaa iyo intaa intaa bixi qayb ka midihii waa jumhuurta ee waxa ay leeyihiin qur-aanka kariimkaa waxba lagu qaadan karaa aduu qowl saddexaad ba horta jiro oo kan jumhuurta aan ahaynoo odhanaya waxaa loo eegayaa fardulcaynka iyo fardulkifaayaha fardulkifaaya waxbariddu kolka ay qofkan ku tahay ee dad badan waxbaro la helayo waxbuu ku qaadan karaa laakiin idaa tacayanat caleyhi laa yaqdi markuu fardulcayn yahay isaga mooye cid kale oo waxbartaa aanay jirin dee fardulcayn waxba laguma qaato waa sida salaada oo kale laakiin jumhuurtu waxay u badan yihiin dadkaa la kala qaadaya qofka arsaaqadiisoo helaya ku filan inuu kalaamka ilaahay bilaash ku dhigo weeye qul maa asalukum calayhi min ajri qofkii laakiin aan waxba helaynin wuu ka qaadan karaa waxay soo daliishanayaan xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sheegaya nebigu inuu nin qur-aan ugu meheriyey gabadh usawijukahaa calaa maa macaka min alqur'aan qur-aanka aada taqaano inaad barto ayaan gabadhan kugu guuriyey macnaha waxaa la isdhaafsaday meherkii iyo waxbaridii ayaa ninkani u dhaafsaday macnaheed waxa weeyaan waxbariddan wuxuu ku iibsaday dee meher dhan buu ku iibsaday labaatan halaad ama intaasoo halaadoo laga qaadi lahaa suuraddan uu barayo ayuu ku iibsaday xadiid saxiixa ina xaqa ma akhadtum calayhi ajran kitaab allah xadiidkaasina isagu wuu jirayo odhanaya wax aa mushqaayad ku qaadataan waxa ugu wanaagsan kitaabka ilaahay laakiin kaasi waxa uu ku soo arooray fii majaali dibi xagga isku daaweynta oo xadiidkan nagu soo socdaa ayaa sheegaya qur-aankii markuu qofku wax ku daaweeyo wax ku tufo wax ku akriyo ilaahay ku bogsiiyo inuu wax ku qaadanayo ayuu xadiidkaas aynu akrinay ka warramaya sida kan soo socdaaba uu u sheegayo fii majaali tacliim dhinaca waxbaridda kaa horaa ku cad uu nebigu ugu guuriyey ninkaa inuu qur-aankaa baro gabadha ah kan sokacaam ahaada laakiin dibigu quseeya almuhim haddii dee la yidhaahdo waxba lagama qaadan karana waxaa imanaya in faafiddii qur-aanku uu faafi lahaa ay yaraato oo dadkii duruufta u wada saamixi weyday inay bilaash ku baraan sidaa daraaddeed ayay noqonaysaa iyadoo dee naxariistana la ilaalinayo iyo duruufta dadka in qofkii masruufkiisa uu kala soo bixi karo baabun fii kasbi اladibbaa waxa uu u baab yahay dadkii shaqaalaha ahaa ee adibbaa macnaha dadkii cilmiga caafimaadka halkaasu waktigii ku dhacay waa filaya wallahu aclam